bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan kusoo dhawaada qodobadeena warka galabta kuwooda ugu doorkaroon howlgal lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab ayaa waxaa laga fuliyey degmada diinsoor ee gobolka nibaay ciidamada dowladda ayaa la sheegay inay la wareegeen gacan ku-haynta deegaano ka tirsan gobolkaasi hiiraan dadkii ku barakacay duleedka magaalada beledweyne iyo maamulka gobolkaasi hiiraan oo dowladda ka codsaday qalab lagu baarayo cudurka covid nneteen in la gaarsiiyo beledweyne dowladda oo gargaar deg deg ah u dirtay deegaano ka tirsan gudaha dalka soomaaliya akhbaaraadka dibadda warkeena galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweeney lagu eedeeyey kufsiga toddobaatan iyo afar caruur ah oo israa'iil laga musaafuriyey
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media
waa galabnimo arbaca taariikhdu waa toddobiiy labaatanka bisha shanaad sannada labada kun iyo labaatanka intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadeena warka galabnimo warbaahinta warsan kuwooda ugu doorkaroon iminkana qodobadaas iyo kuwo kaleoo faahfaahsan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa waa berigii hore ee saake waxa ay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen deegaano ka tirsan degmada diinsoor ee gobolka baay howlgalka ciidamada ayaa si gaar ah uga dhacay deegaan lagu magacaabo xariimo oo ka tirsan degmada diinsoor waxaana la sheegay in halkaasi ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab inta uu socday howlgalka ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa deegaanka xariimo ka dhacay dagaal kooban oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab kaasi oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac guddoomiyaha degmada diinsoor cabdisalaan xaaji diyaar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in howlgalka saake ay ku dileen laba xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab islamarkaana waxaa meydadkooda uu sheegay in la geeyey bandhiga waxaa la geeyey bandhiga degmadaasi sidoo kale guddoomiye cabdisalaan diyaar ayaa waxa uu tilmaamay in dagaalka u dhowaan uu ku dhaawacmay askar ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka koonfur galbeed dagaallo u dhexeeyo ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa koonfur galbeed iyo al-shabaab ayaa dhowr jeer waxa uu ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka baay waxaana inta badan dagaalkaasi ka dhasha khasaaro isugu jira dhimashee dhaawac iyadoo aanan inta badan aan la xaqiijinin warbixinta la xiriirta khasaaraha dhabta dagaaladaasi ka dhaca ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay saacadihii lasoo dhaafay ay howlgallo culus ay ka fuliyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ayaa waxa ay sheegeen in inta ay howlgalka ku jireen ay dileen xubno ka tirsan al-shabaab sidoo kalena ay la wareegeen deegaano iyo sidoo kale fariisimo dhowr ah oo ay ku sugnaayeen ururka al-shabaab taliyaha guutada labaati labaad ee taliska qeybta labaati toddobaad ee ciidamada xooga dalka soomaaliya gaashaanla dhexe maxamuud xasan ibraahim ayaa sheegay inay la wareegeen deegaano ay ka mid yihiin afcadde ceelbacaad iyo sidoo kaleeta aboorey kuwaasi oo ka tirsan gobolkaasi hiiraan sidoo kale taliyaha waxa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in ciidamada ay sii wadi doonaan howlgalka ay ka howlgalka ka dhanka ururka al-shabaab sidoo kalena tilmaamay in ay sii wadi doonaan soo celinta deegaanada haatan dowladda gacantooda ka maqan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa xalay guddoomiyey shirkii joogtada ahaa ee guddiga qaran ee xakameynta cudurka coronavirus shirka oo mareegtada internetka ahaa ayaa waxaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka covid nneteen ee dalka iyadoona guddiga uu ra-iisul wasaare kheyre ka dhageystay warbixintii ugu dambeysay ee cudurka shirkan oo habeen walba la qabto ayaa waxaa xalay ka soo qaybgalay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed kaariye qoorqoor oo ka warbixiyey xaaladii ugu dambeysay ee galmudug sidoo kale inta uu u socday shirka guddiga qaran ee coronavirus ayaa waxaa lagu go-aamiyey in gargaar deg deg ah la gaarsiiyo deegaanada ay xaalada daran ee ka jirto oo ka tirsan gobolkaasi galgaduud saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa la sheegay in magaalada cadaado ee gobolkaasi galgaduud uu cudur hali ay cudurka halista ah covid nneteen ugu dhinteen afar ruux halka kuwo kalena la sheegay in ay haatan ku jiraan cisbitaalada lagu karantiilo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa guddiga ka hortaga coronavirus kula dardaarmay howlaha looga hortagayo faafitaanka cudurkan ee ka jira gudaha dalka soomaaliya dadkii ku barakacay duleedka magaalada beledweyne iyo maamulka gobolka hiiraan ayaa dowladda ka codsaday in qalabka lagu baaro cudurka coronavirus la gaarsiiyo deegaanadaasi gobolkaas ee gobolka hiiraan ka tirsan warbixintan waxaa magaalada beledweyne inoogu soo diray bashiir cabdulaahi cusmaan codkaasi qeybaha dambe wararkeena ayaad ku maqli doontaan halkaaad nagala socotaan waa warbaahinta warsan ee magaalada tan baydhabo haweeney u dhalatay dalkaasi israa'iil ayaa la sheegay in la wajahday eedeemo la xiriira kufsiga toddobaatan iyo afar caruur ah haweeneydan u dhalatay israa'iil ayaa wajahaysa dacwadii dacwad ka dhan ah kufsiga toddobaatan afar caruur ah ayaa la ogaaday inaysan qabin xanuun dhanka dhimarka ah sida ay maxkamadda sheegtay maleg lever oo ahayd madaxa iskuulka gabdhaha ee ku yaala magaalada melbourne ayaa israa'iil u baxsatay ayaa israa'iil ka baxsatay labada kun iyo sideedii kadib markii lagu eedeeyey toddobaatan iyo afar kiis oo kufsi ah dhageysiga dacwadda ayaa horey dib looga dhigay muddo labo sano ah kadibna markii laga shakiyey caafimaadkeeda waxaana markii dambe dhakhaatiirta caafimaadkeeda baaraysay ay sheegeen in ay qofta haweeneydan aysan qabin xanuun dhinaca dhimirka ah mr lever ayaa dafirtay eedeymaha loo jeediyey garsooraha ayaa waxa uu dhageystay dacwadda ka dhan ah labaati labadii julaay ayaa la sheegay dacwaddan in dib loo dhigay dhageysigeedana dhici doonto labaiy labaatanka bisha julaay ee sanadkan sidoo kalena waxaa la sheegay in haweeneydan laga musaafurinayo gudaha dalkaasi israa'iil warkii galabtan aad kala socoteen akhyaarey waanaga inta ciddii warkaan seegin waxay isagoo maqali qoraalka heli karaan bogga internetka eenu ku leenahay ah warsan radio com